Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan duhur wanaagsan qodobadan warka duur idinkugu hayna waxaa ka mid ah durxaan bixinta toddoba qof oo doonaya inay buuxiyaan xilka diiwaangelyaha garsoorka oo bilaabatay kandhiiki oo mar kale digniin u diray shaqaalaha dowladda ee ka ganacsada qamriga soomaaliyana waxaad maqli doontaan wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya oo sheegay in gacan adag lagu qaban doono dadka baraha bulshada ku taageera kooxda al-shabaab kulan wacan duhur wanaagsan mar kale waa duhurnimo isniina taarikhdu waa toban iyo sideedda bisha saddexaad ee maarsa sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaasaad maqasheen iyo kuwaintaa kasii faahfaahsanba kusoo dhawaada guddiga adeega garsoorka ee j s c ayaa maanta ay bilaabay turxaan bixinta toddoba qof oo loolan ugu jira xilka madaxa waaxda diiwaangelinta ee garsoorka dalka shakhsiyaadkana ayaa laga soo dhaxushay afartan iyo saddex codsiyo oo la gudbiyey ee rose majaari ah oo hadda ka howlgasha xafiiska madaxa cadaaladda ee dalka garsooremada koome ayaa ka mid ah shakhsiyaadka maanta kasoo hormuuqday guddiga j s c shakhsiyaadkan ayaa markaasi kale ah ee jack ouma an e wambati bowl indemo iyo sidoo kale caroline iyo kennedy dadweynaha ayaa laga codsaday inay soo gudbiyaan warbixinada ay hayaan ee ku aadan shakhsiyaadka doonaya inay bedelaan aan oo markaasi jagadan haysay muddo toban sana waxaa xilkan si kumeel gaar ah ugu wareejisay ku-xigeenka waxay markaasi si kumeel gaar ah ugu wareejisay ku-xigeenkeeda paul indemo saraakiisha dowladda ah ee leh ama ka shaqeeya ee baararka ayaa la faray maanta mar kale inay xiraan amaba iska casilaan shaqooyinka ay xukuumadda dalka ka hayaan wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka rofesor kaduure kandhiki ayaa isniinta maanta ayaa sheegay in caqabada ciribtirka sharcidarada qamriga sharci darada uu yahay arrimaha markaasi siyaasadeed dowladda ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay xoojisay howlgallada ka dhanka waxyaabaha sida sharci darada u samaysan sida daroogada iyo waxyaabaha maanka dooriya waxay soo saartay xiriir cusub oo lagu xakameynaya muqaadiraadka iyo sidoo kale qamriga sharci darada oo horaantii bishan waxayna markaasi dowladda ku dhawaaqday in markaasi muqaadiraadkan waxyaabaha maanka dooriya ee sharci darada uu yahay khatar amni oo uu dalka wajahay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dalka rofesor kadure kandhiki ayaa doonayay in la xiro oo dacwad lagu soo oogo dadka abuuraya rabshadaha siyaasadeed xilalka shirar waa xiliyada shirarka war qoraal uu soo saaray maanta isniina ayuu markaasi intii lagu guda jiray socdaal intuu ku guda jiray socdaal uu markaasi ku mariyey dowlad deegaanka kiriijo kandhiki wuxuu amar ku siiyey hay-adaha ammaanka inay si deg deg ah u dhaqdhaqaaqaan oo ay u xakameeyaan qalqal laga abuurayo shirarka siyaasadeed tani waxay la xiriirtaa xamaasad dhowaan ee dhacday markii uu madaxweynaha dalka william ruuto booqday ismaamulka kariijo si uu u fuliyo arrimaha arrimo markaasi la xiriira kuwa horumarineed intii lagu guda jiray booqashada madaxweynaha dalka barasabka ismaamulka kariijo waxa uu markaasi la kulmay qallaaso ee ka imaanayay qeybo ka mid ah dadka deegaanka taasoo keentay in ruuto uu ku baaqo in la dejiyo xaaladda sidoo kalena la muujiyo dulqaad siyaasadeed dadka ku nool tuulada ah yendhemi oo markaasi ka tirsan deegaanka kitutu masaaba ee ismaamulka nyamira ayaa kusoo toosay war naxdin leh kadib markii ay arkeen meedka macalin kasoo laalaada geed lagu ceejiyey kaasi oo laga helay kaynta tuuladaasi ninka la helay meedkiisa ayaa la sheegay inuu gurigiisa ka baxay si uu usoo qaato lacag dayn ah oo loogu wacay in la siinayo qoyska ayaa dowladda ka codsanayo inay helaan cadaalad gacantana lagu soo dhigo ninkii u wacay macalinkaasi akasema ati babangu alienda Kisii lakini hakurudi nikatoka nyumbani kakuja mpaka nyumbani. Nyumbani kwetu ni Ekelenyo, ndio tukafuatilia tuka, kuna simu tulipigiwa mtu wa watu wakatupigia wakatukwambia kuna mtu ameuliwa huko Kemera, ndio tukafuatilia njiani, tukakuja tukapata gari la polisi tukaisimamisha, tukapata ni yeye ame amebebwa ndani.
Huyu mzee alikuwa ameuawa kungine, akaletwa alikuwa amefungwa kwa miti. Vile maaskari walifika, tulipata kitambulisho alafu na hii cheti ya kupiga kura, driving license na pesa, na kando kulikuwa na chupa ya acid.
Akasema ati babangu alienda Kisii lakini nin ayaa dilay gabadhiisa sidoo kalena weeraray xaaskiisa ka hor inta uusan isku dilin ismaamulka nyandarua sida uu sheegay taliyaha booliiska ah ninka ayaa gabadhiisu adeegsaday baangad xili ay ku sugnayd goob ganacsi oo ku taala dowlad deegaankaasi nyandarua ninka dilay gabadhiisa ayaa lagu soo warramay inuu isagana xarig isku daldalay dhacdo kale ayaana sheegaysa in wiil dhalinyar ah uu markaasi gabar ku cinjiyey magaalada naivasha ee ismaamulka nakuru waxaa la sheegay in ninkaasi lasoo qabtay deedna la xiray waxaa maalinkii shanaad gashay ee shaqa joojinta ay sameynayaan ururka dhakhaatiirta ee dalka maxamed axmed khaliif ayaa dhameystiray shaqa joojinta shaqaalaha ururka dhakhaatiirta ee dalka ee k m b d u ayaa maalinkii shanaad gashay iyadoona goobaha xarumaha caafimaadka weli ay ka jirta dhakhtaryari iyadoona ay jiraan goobo kale oo isbitaalada waddanka ay ka socdaan howlaha caafimaadka ururka dhakhaatiirta dalka ayaa dalbanaya in dalacsin ay u sameyso sidoo kalena la shaqaaleysiiyo arday soo bartay culunta caafimaadka ee qaatay lixdii bishan ayay ahayd markii ururka dhakhaatiirta ee dalka k m b d u soo saaray wargelin oo ku aadaneed inay shaqo joojin ku dhaqaaqayaan oo ay haatan ku guda jiraan islamarkaana gashay maalinkii shanaada qaar ka mid ah dadkay arrintaasi ay saameysay islamarkaana xarumaha caafimaadka tegay islamarkaanaan helin adeeg caafimaad ayaa waxaa dareenkoodii sida tan u dhigeen Serikali aongee na madaktari, wadaktari warudi kazini, kwa sababu kwa sasa mm, tuko kwa hali mbaya sana. Mm, nilikuja na mgonjwa na hajapata matibabu hadi sai.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sotmaah oo maalmihii waday afurin u sameyn dadka danta yar iyo kuwa barakacayaasha ayaa maanta waxa ay shan boqol oo qoys gargaar ugu qaybisay degmada dharkiinley ee gobolka banaadir gargaarkan oo loogu talagalay in la gaarsiiyo saddex kun oo qoys ayaa maanta qeybtiisii koowaad waxaa laga daafuray degmadan waxayna hay-adda sotmaah gargaarkan u wakiilatay qaybintiisa ee madasha mutadawiciinta soomaaliyeed goobta lagu qeybiyey gargaarkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda gargaarka sotma zahara cali yuusuf iyo mas-uuliyiin kale oo hay-adda ka tirsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay aqalka madaxtooyada dalka eriteria kulan kula qaatay dhigiisa dalkaasi eriteria asiyaas afwaaki labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashiga ee ka dhexeeyay labada dal arrimaha gobolka ka jira iyo guud ahaanba caalamka sida lagu shaaciyey qoraal kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya ee villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ah ayaa ugu horeyn warbixin ka siiyey dhigiisa eriteria dagaalada dowlada soomaaliya ee kula jirta kooxda al-shabaab iyo sidoo kale horumarada laga sameeyey dagaaladaasi labada madax ee soomaaliya eriteria ayaa kulankooda kadib socdaal ku maray goobaha dadweynaha ku caweeyaan ee magaalada asmara ee xarunta dalka eriteria soomaaliya ayaa waxaa markaasi ka jooga dalka eriteria ciidamo la sheegay in halkaasi ay tababar ku qaadanayaan muddo sanada ah inkastoo dowlada ee soomaaliya ee xilligani ay sheegtay in markaasi xoogooda ciidamadaasi dib loogu soo celiyey dalka iyadoo cutubyadii ugu horeysay oo tababar kusoo dhameystay eriteria dalka dib loogu soo celiyey dhammaadkii sanadkii tegay ee labada kun saddex iyo labaatanka waxaana weli la sheegayaa in ciidamadaasi oo dowladii ka horeysay dowladda haatan ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo la sheegay in weli ay markaasi qaarkood tababar ku joogaan dalkaasi eliteria wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaaleynta iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka hadlay siday dowladda soomaaliya uga go-an tahay dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee horey ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud axmed macalin fiqi ayaa isdultaagay weerar dhowaan ka dhacay hoteelka s y l oo ku yaala xindaabka madaxtooyada soomaaliya oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh wasiirka oo kamid ahaa mas-uuliyiin ka qaybgalay barnaamij afurin oo lagu qabtay degmada daynile ayaa sheegay in caasimadu ay amni tahay fiqi ayaa sheegay in gacan adag lagu qaban doono dadka baraha bulshada ku taageera kooxda al-shabaab maruu arrimahan ka hadlayay wasiirku
laba casho ka hor khawaarijtu ay isku dayeen inay qalqalgeliyaan amnigii la soo waday labadii sanoo lasoo dhaafay in maaragtay laguna guulaystay alxamdulilaah ayadoo khasaaruhu aada u kooban yahay wixii ay laba sano abaabulayeen in maaragtay lagu laayo meeshaas waxay keeneen waxay ahayd meydkooda meydkooda ay meel fog ka keeneen oo baktigii bay magaalada muqdisho dhexdeeda geeyeen wax kaloo ay sameeyeen oo runtii ma jirin iyo dadka inay argagax geliyaan awalna argagaxisa ahayn marka in laba casho kadib halkaan afur lagu sameeyo waxay muujinaysaa siday uga go-an tahay ciidankeenna iyo maamulkaba in nimankaas aan aysan waxoodii waxba laga soo qaadin noloshuna caadi tahay degmada dayniilo duleedkeedii bannaankana aan u joogno runtii waxaan arkaynay maalmihii lasoo dhaafay xildhibaan xaadoole oo hadalkiisii la wado maalin dhaweyto oo kooxaha taageera kooxaha khawaarijta baraha bulshada ka taageera ay maaragtay ku maadaysanayaan annagaa hadda ku celinayna xaadoole intuu yidhi ka badan xamar nabad weeye haddana duleedkaan joognaa aawa khawaarijtii waaye meel si weyn bay yidhahdeen carabtii
qatar markii la joogo ciyaartii sacuudiyaankii weyn messi bay yidhaahdeen hadda waxaan leenahay weyn khawaarij khawaarijtii aaway lama hayo marka fariin ayay u diraysaa kulankan aaway fariin bay khawaarijta u dirayaa wasiiradii gu- maamulkii gobolka maamulkii degmada taliyaashii ciidamada iyo bulshadii dayniil oo dhan oo joogta fariinta loo diraayo waxay tahay waxba lagama soo qaadin waxaad soo dirteen waxaad soo fogayseen baktigiinnaad soo fogayseen waxaad argagixiseen ummad iska negi iyo nabadgelyo magaalo nabadgelyoah naba- magaalo aan xiise u qabin kooxaha khawaarijta kooxaha taageera khawaarijta taageerana oo baraha bulshada ka taageerana iyagana fariin bay u taatani inaan wixii dhacay waxba laga soo qaadin waxaan leenahay taageerada khawaarijta aad taageeraysaan waxba tari mayso siyaasaddaa idinka hadlowday haddaad nin siyaasiga taageersan tihiin ninkiina siyaasiga inaad ku ekaataan bay tahaye inaad khawaarijta taageertaan ma ahayn waana la ogyaha kooxahaas dadkay taageeraan nimanka siyaasiyiinta ay taageeraan way cadda qaar baa xamar hadda soo galoo jooga qaar baa laga yaabaa inay maaragtay een- een aysa fogeyn ayagu maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamul goboleedka soomaaliyeed jubbalandna ayaa markaasi u fadhiisatay dhegeysiga koowaad ah ee kiiska ugaas aadan maxamed geedi oo la sheegay inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab ugaas aadan maxamed geedi oo afartan iyo afar sano jir ah kana tirsan kooxda al-shabaab ayaa ciidanka jubbaland gacanta kusoo dhigan isagoo u dagaalamaya kooxda siday sheegtay maxkamadda ciidamada ee jubbaland ugaas aadan maxamed oo markaasi hor- ka hor hadlay maxkamadda ayaa qirtay inuu ka tirsanaa kooxda oo uu ka howlgeli jiray agagaarka deegaanka yoontooy ninkan ayaa ciidamadu soo qabteen isagoo dhaawac ah sanadkii labada kun koob iyo labaatankii markaasi horjoogu ahaa xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo doonayay sida ay qoraysa warbaahinta hiiraan in ay weerar ku qaadaan fariisin ciidamada ku lahaayeen deegaanka yoontooy ee gobolka jubbada hoose ugu dambeyn gaashaanla sare cabdulaahi maxamed ibraahim oo ah gudoomiyaha maxkamadda ciidamada jubbaland ayaa xi- soo xiray fadhiga maxkamadda isagoona sheegay inay sii socon doonto dhegeysiga dacwadda islamarkaana mar kale la isku soo laaban doono dhankaasi iyo gobolka banaadirna gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada casimadda ah ee muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaahli oo ay welinayaan wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan macalin wasiirka arrimaha gudaha yuus- eh, waa axmed fiqi gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda waa yabo iyo sidoo kale eh, taliyaasha laamaha amniga ayaa kulan afur wadareed kaga qayb galay duleedka degmada daynile ee muqdisho maamulka gobolka banaadir xubnaha wasiirada iyo saraakiisha amniga ayaa kormeer ku sameeyey qeybo kamid ah degmada daynile si shacabka si ay ugu kuurgalaan xaaladaha amni iyo midda nololeed iyagoona shacabka ku ammaanay siday heelan heegan ugu yihiin la shaqeynta laamaha amniga waxayna ugu baaqeen in la dardargeliyo sugidda amniga Eh, gudoomiye yuusuf eh, xuseen jimcaale madaali gudoomiyaha banaadir oo la hadlay warbaahinta ayaa halkaasi kaga dhawaaqay in la aawal marin doono dadkii qabtay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab oo sida uu sheegay nabadoon allah u naxariistay ku dilay degmada daynile madaale ayaa sidoo kale fariin u diray mas-uuliyiinta ammaanka casimadda waxauna faray in ay dardargeliyaan sugidda amniga si looga hortago falalka amni darada marka hore waxaan salaan qiimo badan halkan uga soo gudbinayaa mas-uuliyiinta heer federaal ee nagala soo qayb galay afurkaani caawa aan ku afurayno labada shabeelle iyo gobolka banaadir meel u dhexaysa xuduuddoodii oo degmada dayniile ka tirsan wasiirada waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin runtii sida aad noo ixtiraamteen iyo agaasimaha guudba intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa gudoomiyaha degmada dayniile iyo tiimkiisa oo caawa afur qiimo badan halkan noogu sameeyey asiga iyo intay iska kaashadeenba waxaan leenahay idinkana waa ku mahadsantihiin maadaama duga aan nahay waxaan ka cudur daaranaynaa haddii gogoshu xoogaa idinku xumaatay oo sida aad rabteen aysan wax u dhicinna odayaashii nagala soo qayb gala waxaan leeyahay ka raalli ahaada haddii ilaah yidhaahdo een, rijaal inta ri loo qalay raalli hawna kaa rabtaay soomaali u tiraadaaye intaas kadib gabdhaha qiimaha badan halkan taagan iyo mas-uuliyiinta amniga runtii eh, iyo heer gobolba waxaan leeyahay waa hawshii joogtada noo ahaa jirtay oo aan kormeeraadka iyo meelaha daafaha magaalada aan ku tegi jirnay ay qayb ka tahay maaragta waa hawshii la waday oo isdhexgalkii bulshada iyo amnigii iyo siyaasaddii oo aan maaragtay habeenba meel aan ku soo hoy doonno gobolka banaadir sidaan la wada soconnaba een, waa gobol aad iyo aad u baaxad weyn shacabka ku noolna aad iyo aad uu u tiro badan yahay maaragtay haddii aan layska kaashan hay-adaha amniga iyo shacabkuna mar walbooyo booliiskana heysiisa waxaan ka maqlaa bulshay la shaqay booliiska marka bul- bulshadu waxay diyaar u tahay inay la shaqayso booliiska intaas kadib een, arrinkan uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha ninka odaga ahay oo nabadoonka ahay in cabdi xasan la dhihi jiraan u malaynayaa haddaysan iga qaldanayn nabadoon cabdi xasan isagoo iska difaacayo wax- eh, maaragtay cadowgii dilayga ahaa ee ku xadgudbaaya dhiigga muslimka ah isagoo iska difaacaya ayuu ku dhintay waxaan ilaahay uga baryaynaa janatulfirdowsi inuu geeyo nabadoonno badan oo saas u dhinta ayaa jiro oo ka mid ahay nabadoonkii cilmi xagar iyo nabadoonno kaloo lamid aba waxaan leenahay ilaahay jannadii ha geeyo ayaguna say ku yimideen kuma laaban ha ogaadaano ee waa lala dagaalamay gacantaa lagu soo dhigay dhaawacoodii iyo gaadiidkoodii iyo waxoodiiaa la soo qabtay nimankii eheeshaasi intay u quntay ee ku guulaysatana abaalmarintooda insha allahu duqa magaalada agtaala haddii ilaa yidhaahdo waana la abaalmarinayaa nimankii ku dhiiraday insha allah marka waa mahadsantihiin hawshaynana insha allahu halkaas ayay nooga sii socon doontaa magaalada sharbi ee gobolka karkaar maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa ugu dambeyn nabad lagu soo dabaalay kadib bulooyin halkaasi looga hayaamay colaado u dhexeeya dad sokeeye ah oo halkaasi wada dego ee in markaasi nabadaasi la wada gaaray ayaa ee, timid kadib markii heshiis nabadeed la dhex dhigay ee qolooyinkii halkaasi ee, ku dagaalamay oo sababay in magaaladaasi la iskaga guuro oo ay noqoto meel lama degaana wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya ah ayaa dalka sacuudiya kaga qeybgalay shirka isbahaysiga shirka isbahaysiga ciidanka wadamada islaamka ee la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada wafdiga matalaya dowladda soomaaliya waxaa hogaaminaya sareeye guud cabdiraxmaan tuuryare wuxuuna gaaray magaalada riyaad ee dalka sacuudiga shirkan oo ay ka qeybgalayaan dhammaan wadamada ku midaysan isbahaysigaasi ayaa diirada lagu saari doonaa hindisayaasha la dagaalanka waxaa loogu yeeraa argagixisada isbahaysigan oo la yeegaleelay sanadii labada kun shan iyo tobankii ayaa waxa uu ka kooban yahay afartan iyo laba dal soomaaliyana waxay ka mid tahay aasaasayaashii isbahaysigaasi markan maxamed axmed khaliif ha inoo soo koobo qodobadbad mahadsanida xamdi yulan navalna oo ah xaaskii ay ka geeriy uu ka geeriyooday nairobi ee hogaamiyihii mucaaradka ee ruushka alexi navalni ayaa u mahadcelisay taageerayaasheeda siday uga qayb qaateen mudaharaadkii duhurnimadii shalay looga soo horjeeday putin waxaa qoraal ay soo dhigtay barteeda x oo hore loola jiray twitter ay ku sheegtay inay u mahadcelinaysa dadka garab taagan laga bilaabo labaiyo tobanka duhurnimo ilaa lixdii saac aan idhaahda lix saacadood oo dhan oo shalay ahayd yulia navalni ayaa ku baaqday in dadka safaf dhaadheer u galaan goobaha codbixinta du- si ay uga soo horjeestaan madaxweyne putin oo markii shanaad si awood leh ugu guuleystay dalka ruushka islamarkaana gacan xoogan ku haya kooxo hubaysan oo aan heebtooda la aqoonsan ayaa in ka badan boqol qof oo rayid ah ku dilay weeraro kala duwan oo ay ku qaadeen tuulooyin ku yaala bariga dalka burkina faso caruur iyo haween ayaa ka mid a dadka la laayay kuwaasoo lagu eedeeyey inay gacansaar la leeyihiin kooxaha mintidiinta dalka burkina faso ayaa waxaa dhowaanahan ka dhacay dilal iyo kooxa looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxo hubaysan oo ay geystaan boqolaal aan idhaahdo ay dilaan boqolaal qof oo rayid ah ciidamada nabad sugidda ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay geystaan dilal kala duwan garsoorayaal ka tirsan maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee i c c ayaa sanadkii lasoo dhaafay soo saaray waaran xarig ah ama warqad lagu soo xiraya kuna wajahan madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo si- iyo dad si gaara ugu dhow bayaan ay soo saartay maxkamadda i c c ayay ku sheegtay xilligaasi in looga shakisan yahay dembiye dagaal oo ah in caruur si sharci darro ah looga tarxiilay ukrein lana geeyey ruushka hase haatee maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka i c c maynan soo saarin warqad lagu soo xirayo madaxweynaha yu- aan idhaahday ra-iisul wasaaraha yuhuudda benjamin netanyahu kaasoo xasuuq daran ka geystay marinka khaza ee dalka falastiin ay ku nool yihiin mul- muslimiin falastiiniyiina dhankaasi ruushka haddii aan mar kale dib ugu laabto hogaamiyaha ruushka valadimir Put- valadimir putin ayaa sheegay inuu xoojin doono ciidamada qalabka sida ee waddankiisa uuna mudnaanta siin doono wuxuu ugu yeeray howlgalka gaarka ee ruushka oo uu ka wada dalka dariska la-ah ee ukrain isagoo hadlay kadib doorashadii madaxtinimo oo uu helay in ka badan boqolkiiba siddeetan codadkii la dhiibtay ayaa mister putin waxa uu sheegay in natiijada ay muujinayso kalsoonida ay dadka ku qabaan halka uu hadda maraya ruushka waxa uu sheegay in markii ruushka uu midoobay aysan jirin cid eh, cabsi gelin karta ama caburin karta doorashada ayaa lagu tilmaamay mid aan xor iyo xalaal toona ahayn sababa la xiriira cadaadiska iyo xarigga ay la kulmayaan xubnaha mucaaradka uu madaxweynaha eh, ruushka valadimir putin oo xabsiyada qaarkood u- u taxaabay halka qaarkoodba ay ku geeriyoodeen xabsiga uu ka mid yahay hogaamiyihii mucaaradka ee ruushka alexis navalny ra-iisul wasaaraha dalka israa'iil Ben- benjamin netanyahu ayaa sheegay in markuu ay ku- markay ku duulaan magaalada rafa ee f- ee koonfurta dalka falastiin aynan xanibi doonin dadka rayidka waxay magaaladaasi hoy u tahay in ka badan hal milyan oo qof oo falastiiniyiin ah oo ka soo qaacay waqooyiga khaza wuxuu netanyahu sheegay in shacabka rafa loo fududeyn doono inay halkaasi isaga baxaan arrintan ayuu ka hadlay xilli isaga iyo hogaamiyaha jarmalka olaf jols ay si wada jira shir jira-aad ugu qabteen magaalada qudus ee la haysto ugu dambeyntii midooda yurub ayaa shaaciyey deeq lacageed oo dhan toddoba dhibic afar bilyan oo yuuro una dhigantaa sideed dhibic afar waa sideed dhibic eber lix bilyan oo dollar oo uuna siinaya dalka masar tani ayaa qayb ka ah dadaalada lagula tacaalaya qulqulka muhaajiriinta wararka ayaa intaasi ku daraya in kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha ay dhaliileen heshiiskan sii xoojinaya xiriirka masar iyo midooda yurub akhbaaraadkii caalamka naga inta aan dib idinkugu celiyay xamdi maxamed axmed khaliif oo mahadsan yahay intaas ayay nooga dhan yihiin warkii wararkii duurnimood markaasi kala socoteen idaacadda star f m codka gobolka waqooyi beri maxamed axmed khaliif agala qayb qaatay sidoo kalena farsameynayay cabdulaahi axmed taajirka codka ayaa soo saaray cid warkeyga seego waxay dib u waleekan habsadka idaacadda ee w w w s f m c o k